cudurka qawdka waxa uu caafimaad ahaan loo yaqaanaa tinivascular waxa uu ka mid yahay cudurrada ugu caansan ee ku dhaca maqaarka dadka inta badan halista uga jira cudurka qawidka ayaa waxaa ka mid ah dadka leh maqaarka dufanka uu ku badan yahay dadka ku nool dhulka kuleelaha oo cimiladooda ay kulashahay dadka dhididka badanna iyo sidoo kale dadka difaaca jirkooda uu hooseeyo ama uu lito haddaba waa kuwaan qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada doobley oo cudurkaani iska daaweeyey oo ka warbixiyey halistiisa anigoo ah carab maxamed cali kuna nool magaalada doobley qawidka xanuunka uu leeyahay qawidka dhibaatada uu leeyahay aniga waan iska daaweeyey qawidka dhibaatooyin fara badan ayuu leeyahay waa cudur ku dhac maqaarka wuxuuna lagu waxaana lagu kala qaadaa dharka oo laisla xirto dhidid adigoo camal soo daasho mise dhidid uu ka socdo aada biyo korkaada ku shubto markaas ayuu wuxuu ka dhalanayaa qabid meeshaas ka dhalanayaa aada idinku mahadcelinaa cudurka qawidka dadka u yaqaanaan soomaalida cudurrada oo maqaar ku dhaca ayuu ka mid yahay dadka ku nool meelaha dhulka kuleylada ahna asigana waa lamid wuxuu u keenaa asigana culeysyo badan u keenaa oo uu ku saameyn badan yahay qofka ku nool meelaha qabowada ah waa uu ku kala saameyn badan yahay waxaa aada u halis ugu jiraa dadka ku nool manaha dadka dharka kuleelaha ku nool macnaha qofkii wuxuu yeelanayaa qaab macnaha gogotiima camal uu samaysanaya maqaarkii dhanka kale doctor aadan cusmaan oo ka mid ah dhakhaatiirta degmada doobley ayaa dhankiisa iga warbixiyey saameynta cudurka qawidka iyo siyaabaha lagu kala qaado waad mahadsantihiin bahda sanguuni qawidku waxa uu ku dhacaa micnaha waa cudur caan ah oo bulshada ay wada garanayso wuxuuna ku dhacaa maqaarka biniaadanka biniaadanka maqaarkiisa ayuu ku dhacaa keenaa maqaarka oo isbedelo qofka maqaarkiisa ama jirkiisa inuu bedelmo ayaa laga yaabaa waxaana u sabab ah hadba qofka meeluu jooga sida hadda annaga oo kale waxaan joognaa dhul aada u kulul kuleelaha faraha badan ayaa qofka laga yaabaa inuu micnaha u saameeyo ama uu keeno micnaha qawidka dadka qawidka halista uu jiro waxaa ka mid ah dadka ku nool dhulka kuleelaha ah dadka dhididka badan dadka difaaca jirkooda uu heyseeyo dhammaan intaasba uu nugul yahay ama uu fudud yahay cudurkan loo yaqaano qawidka qawidka waxaa looga hortagi karaa dabcan kaba soo qaad qof waxaad qaadatay dharkiisii qabay cudurkii qawidka ahaa ama horeyba u dhididsanaa sidaas daraaddeed waxay keeni kartaa inuu micnaha qofkii qawidkiisaa uu ka qaado